barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah lix iyo labaatanka bisha agoost sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah dhallinyaro qurba joog ah oo mashaariic ka fuliyey gobolka awdal mashaariicahan iminka anagu aan fulino waa mashaariico aad u waaweyn oo laydhaha sustainatol projectyada waaweyna waxaana inta badan aanu ugu talagalnay inaanu haddii laarada wixii hay-adi ama dowladi qaban lahayd sida hay-adaha caalamiga ama dowladdu qaban lahayd sidaa darteedna waxaan anagu ugu talagalnay uun inaanu dadka qurbajoogta ah iyo dadka qulquljoogta ah aan u bandhigna inay la baxaan sida sadaqada oo kale taas maan u maanaj karaynaa oo taasaan ku bixinaa lacagta waxaad sidoo kale ku maqli doontaan in ka badan afar boqol oo dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey tartan dhinaca kubadda cagta ahaa kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqlin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida baakistaan ayaa sheegtay inay rajo ka qabto wadahadallada nabadda ee maraykanku taageerayo ee u dhexeeya kooxaha dagaalka ee afghanistaan si loo soo afjaro colaadda dabada dheeraatay ee dalkaasi rajadan ayaa ka dhalatay kulan wasiirka arrimaha dibadda ee baakistaan shaah mahmuud qurayshi uu talaadadii la yeeshay wafdi reer afghanistaan ah oo booqanaya baakistaan oo uu hogaaminayo madaxa siyaasadda ee kooxda xagjirka ah ee taalibaan mullah cabdul qani baradaar kulanka kadib ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay baakistaan waxaa lagu sheegay in wadahadalladan diiradda lagu saaray geeddi socodka nabadda afghanistaan iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadallada lagu wado inay u furmaan dhinacyada afghanistaan ayaa ka dhashay ka gadaal markii labaatan iyo sagaalkii bishii febraayo ee sanadkan ay heshiis nabadeed oo taariikhi ah ay dowladda maraykanku la saxiixatay kooxda taalibaan si ay taasi gacan uga geysato soo afjaridda rabshadaha dalka afghanistaan taasina ay u saamaxdo in dhammaan ciidamada maraykanku ay ka baxaan waddankaasi bartamaha sanadka dambe ee labada kun koob iyo labaatanka dowladda dalka belaruus ayaa xidhay dhowr xubnood oo ka tirsan mucaaridka taasoo qaybka cadaadiska ay ku rabto in ay ku kala dirto dadka wada mudaaharaadka looga soo jeedo madaxweyne alexander lukashenko maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee minsk ayaa talaadadii shalay xabsi toban maalin ah ku xukuntay sergey delaveski oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaridka maxkamadda ayaa sidoo kale looga yeedhay qaar badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka madaxweyne lukashenko oo muddo lix iyo labaatan sano ah xukumaya dalka belaruus ayaa diiday inuu wadahadallo la galo mucaaradka isagoo ku adkaysanaya inuu ku guulaystay doorashadii bishan ka dhacday dalkaasi lukashenko ayaa taageero ka hela ruushka waxaana loo yaqaanaa dictatorka ugu dambeeyey ee qaaradda yurub dhallinyaro qurba joog ah oo ka tegay ameerika iyo yurub iyo dhallinyaro ku sugan somalilan ayaa iska kaashaday mashaariic horumarineed oo ay ka hirgeliyeen gobolka awdal wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa waraystay qaar ka mid a dhallinyaradaasi magacaygu waa jamaal daashir doon sida waxaan marka hore u mahad celinayaa v o eda waxaan ka iminaa maraykanka gaar ahaan magaalada chicago waxaan ahay qurba joog muddo dheer xaga ku noolayd waxaan ka qabanaa baahiyaha asaasiga ah baanu mataqaanaa ka qabanaa deegaanka bariga ee boorama ee dalladaan hogaamin waxaa leedaha dallada horumarinta bariga awdal marka waxaanu ka qabannaa sida biyaha oo ah noloshii caafimaadka iyo waxbarashada waxaanu ka qabannay deegaanadaas aad u badan oo imika shantii sanee lasoo dhaafayba aanu mashaariica waaweyn ka fulinay sida m c h o iyo mataqaana ceelal biyoon qodnay iyo iskuullada oo laba qeybood qaybta maadiga ah oo maaragtay dowladdu maaragtay inta badan taageerta iyo qaybta mataqaana madrasadaha oo qur-aankiya marka waxaanu ka qabannaa hawshaasi oo ah bariga awdal u badan iminkana aan doonayna mashaariicdii qayb ka mid a halkan u nimaysaan xarig oga jiro maxay tahay ujeedooyinka aad wax uga qabanaysaan qaybaha biyaha dhanka caafimaadka iyo waxbarashadaba
waxaan uga qabanayna waxa weeyaan horta bini aadmigu waxay u baahan yihiin nolosha aasaasiga inay helaan nolosha asaasigana waxaa ka mid a waa biyo ad garanaysaan biyo la-aantii lama noolaan karayo qofkuna inuu biyaha markuu helo caafimaad buu u baahan yahay caafimaadkii markuu labada isla helo haddana wuxuu baahan yahay horumar inuu sameeyo horumarkana waxaa ka mid ah waxbarashada sidaa darteedna saddexdaasi marka laysku duldhigo waxyaabahaan ugu talagalna waxa weeyaan inaanu dadkana mataqaanaa horumarka iyo noloshooda kor ugu kicinno ee dhulkana ku deegaamayno sidee idinku suuro gashay inaad howlaha intaa leeg qabataan yaadse gacanqabad ka heshaan
runtii waxaan nahay bulsho isku tiirsan oo isku tashatay cid aanu gacanqabad ka helnaa ma jirto aan ilaahay ahayn ilaahay baana caawiye iyo bulshada oo isku tashatay waayo waxaanu aragnay mashaariicahan iminka anagu aan fulino waa mashaariico aad u waaweyn oo laydhaha sustainable projectyada waaweyna waxaana inta badan aanu ugu talagalnay inaanu haddii laarada wixii hay-adi ama dowladii qaban lahayd sida hay-adaha caalamiga ama dowladdu qaban lahayd inay mataqaanaa gaabkoodii ay gaabiyeen sidaa darteedna waxaan anagu ugu talagalnay uun inaanu dadka qurbajoogta ah iyo dadka qulquljoogta ah aan u bandhigna inay la baxaan jeebkooda wax kala baxaan sida sadaqada oo kale taas maan u maanaj garaynaa oo taasaan ku bixinaa lacagta
mid kale oo ka mida qurbajoogta ka timid yurub adoo magacaaga ku bilaabi doona iyo wadankii aad ka timid seed u caawisaan bulshada gobolkan ku nool gaar ahaan deegaanadaasi uu soo taabtay jamaal
waad mahadsantahay haashim sheekh cumar good iyo v o dan waan salaamaya dhammaan ani magacaygu waxa weyaan cabdiraxmaan cabdulaahi aamin oo ku magaca dheer abdiatom waxaana ka imid u k ama magaalada london mashaariicda uu noo sheegay jamaal runtii waxaa noo suuro geliyey dadka ku nool gudaha oo iyaguna isku xidh fiican leh diyaarna u ah in wax loo qabto ayaa anaga nagu dhiirigeliyey inaanu anaguna qurbajooggii maanaj garayno oo aanu u samayno platform wax loogu ururiyo oo dadka qurbajoogii ay isku geeyaan wixii ay helaan islamarkaana aanu ku fulino mashaariicda horumarka loo baahanya ay ka mid yihiin biyaha caafimaadka waxbarashada labada dhinacba maadiga iyo qur-aankaba madrase badanna waan furnay iskuulla waan samaynay mchda waxyaabaha o dhan waxaa noo suurageliyey bulshada oo labada dhinacba isku xidhan isla markaa waxaanu diyaar u nahay haddana inaanu sii kordhino oo imika waxaanu nahay dalada horumarinta gobolka bariga awdal laakiin waxaan rabnaa inaanu dadka waxaan tusno oo meelo badan oo ka mida gobolka hadda waxaad moodaa inay nagaga daydeen oo ay horumarkii bilaabeen iyaguna marka dadka haddii loo bilaabo wax fiican iyaguna way ku dayanayaan waa laisku dayanaya waxaana wax laga yaabaa marka dambe inuu noqdo wax gobolka dhan ama waddanka dhanba wada gaadha insha allah waan wadi doonaa mashaariicdana ilaa intaanu ka gaadhayno meel fiican waxaa isaguna halkan ku sugan mid ka mida qolqoljoogta waddanka gudihiisa jooga ee ay inta badan iska kaashadaan qurbajoogta dadaalada la xidhiidha dhinaca horumarinta mashaariicda ay ka soo warrameen qurbajoogtaasi maxaad nooga sheegi kartaa adiguna saa isku kaashateen dhammaan waxaan mahad celinayaa v oda oo ka wakiil yahay master haashim shamar good anigoo ah ismaaciil cilmi ahna mxuaha ku-xigeenka dalada horumarinta bariga awdal ee qolqoljoogta sida haweennimada hore u soo sheegeen waxaan anagu ka shaqaynaa wixii ay soo dhaqaale ahaanay ku soo bixiyaan ee ururiyaan ayaan la qabanaa taasaanan horumarinta iyo waxqabadka ay soo dhiibaan dadka mxuuha muxsiniinta u dhashay dalada horumarinta bariga awdal waxay soo bixiyaan ayaan anaguna halkan anagoo si voluntaria oo iska mxuuha wada shaqayn iyo walaaltinimo iyo waxuqabad wadankoogii ay siaan ugu horumarin lahayn wixii ay soo dhiibaan dadku aan ugu horumarin lahayn ayaan halkan anaguna ka sii anbaqaadnaa waxay soo direen baan anaguna isku dubaridnaa oonu wadanka sii gelinaa oon sii horumarinaa taas ayaan anagu markaa anaguna ka shaqaynaa oo kusii dhaqaajinaa waxaanan halkan imika mahad iyo ballaarin uga celinayaa dhammaan qurbajooga ku bahoobay dalada horumarinta bariga awdal oo ah dhallinyaro iskoisku abaabulay oo inay ugu talagalay dalkoogii inay wax u qabtaan iyo dadkooga waana aad iyo aad baan mahad uga celinayaa oon leenahay ilaahay halkaad ka soo saartay wax khayr qabaa alla idinku bedelo waanan mar labaad iyo mar saddexaadna aad baan ugu mahad celinayaa taana waxaan mahad uga celinayaa v o eda inay mxuuha had iyo jeer la socoto horumarka waxyaalaha horumarka iyo waxyaalaha dhibaatada dadku kaga kabanayaan dadku inta badan siyaasad iyo balaayo kalun baa laga sheekeeyaa v o ena aad baan ugu mahad celinayaanoo aad biyo aad baan u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba kuwaasi waxay ahaan dhallinyarada qurbajoogta iyo qolqoljoogta ee dalladda horumarinta ee bariga awdal kuwaasi oo aan ka wareysanaynay mashaariicda horumarinta ee iskaa wax u qabsada ay iska kaashadaan haashim sheekh cumar good v o e boorama waxaatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulkhaaliq siraad iyo farxiya fiska
Cause I
dhegeystayaal aynu intaasi kaga gudubno cododkaasi baxsan ee fanaaniinta cabdikhaaliq siraad iyo farxiyo fiska halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna boosaaso tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen ilaa iyo afar boqol oo dhallinyaro ah ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf tartan ciyaareedkan kubadda cagta ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso waxaana uu u dhexeeyey siddeed kooxood oo ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada ee bulshada koonfur galbeed waxaana uu ahaa isbarasho iyo weliba isdhexgal gebagabadii laba kooxood oo ka mid a kooxihii ciyaaraya siddeed ahaa ee lagu kala magacaabo galweyn iyo weliba kooxda samafalayaasha ayaa isaga hor yimi waxaana ciyaarta hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda galweyn xaflad lagu abaalmarinayay dhallinyaradani oo ka qabsoontay habeennimadii xalay magaalada boosaaso ayaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey labadii kooxood ee ciyaar wanaagga soo bandhigay iyo dhallinyaro kale oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu wanaagsanaa intay ciyaartu socotay sayid cali ibraahin xasan oo ka mida guddiga tartankaasi qabtay ayaa ka warramay ujeeddada ay ka lahaayeen in tartankan loo qabto dhallinyarada hadafkaan lahayn wuxuu ahaa inaan ka soo saaro dhallinyaradan oo afarta boqol ah oo caawa meesha fadhida dhammaantood waxay ahaayeen dhallinyaradii ka qayb qaadatay koobkaas waxaan rabnaa afar naadi oo seerae ah inaan ka soo saarno afarta naadina ay haddana loo qabto koob ay ciyaaraan dabadeedna meesha ay noqoto afar naadi ay leeyihiin waxaan uga baxayaa farxaddan iyo sharaftan iyo quruxdan iskama timaado waxay ka timaadaa in ummadda ay isu timaado lays arko waxaa laga yaabaa koobkan in dad badan ay isku barteen waa laisgarab mari jiray haddeer ninkii laga badiyey kii ka badiya ma ilaawaayo ninkii koobka laga qaaday naadigii ma ilaawaayo taageerayaashii meesha joogay waa la kala baxay cabdiweli maxamed xasan oo lahaa hal abuurka dhallinyaradani in la isugu keeno tartan kubadda cagta ah waxa uu sheegay in dhowaan ay qaban doonaan tartamo kale si dhallinyarada fikradahooda ay uga meero dhaliyaan islamarkaana ay soo bandhigaan hal abuurkooda kubadda cagta ah si loo kala saaro anigu idinkama xadilinaya isla jiibitaankaanu soo jiirjiirtan insha allah ma noqon doono tartankan ee tartankii ugu dambeeyey waxaanu qaban doonaa tartamo badan ee u dhexeeya dhallinyarada deegaanka iyo dhallinyarada koonfur galbeed si ay isku dhexgalaan ee iskuna bartaan ay u noqdaan dhallinyaro xal magaalo kuwada ciyaarta dhallinyaro xal magaalo kuwada ciyaarta ee isbarta si ay u noqdaan markaa arkay rabitaanka ay u qabaan dhallinyarada kubadda cagta waxaan go'aansaday inaan ugu horeyn inaan isku keenno inaan maageliyo inaan tartan ciyaareed u qabto si ay u noqdaan dhallinyaro fikradooda ka mira dhalin kara run ahaantii waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag aan halkan lagu soo koobi karayn iyadoo ay tahay markii ugu horaysay waxaan wasaaradda dhallinyarada sboortska dowladda puntland ka codsanayaa in dhallinyaradan furtad loo siiyo inay ka qayb noqdaan dhallinyarada ku ciyaaraysa gobollada puntland si ay ugu mid noqdaan in fursad loo siiyo waxaana ku jira laacimiin badan oo run ahaantii anfici kara puntland guud ahaanba soomaaliya si ay magac ugu soo jiidaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaya wasaaradda ganacsadaha sboortiska in ay fursad siiso siminaaro kasto ee wasaaradda bixinayso ama maalgelyin kasto ay wasaaradda bixinayso inay qeybtooda ka qaataan run ahaantii waxay soo bandhigay ciyaar wanaag aan halkaa laga soo koobi karayni garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya oo lagu magacaabo mukhtaar maxamed cali ayaa sheegay in dhallinyaradani inta uu socday tartankan aysan kala kulmin wax dhibaato ah isagoona dhallinyarada kale ugu yeeray inay akhlaaqda kaga daydaan dhallinyaradani dhallinyarooyinka kale ee ka soo jeeda deegaanka gobolka bari inay ku daydaan dhallinyarta walaalahood oo la mid ah qaabka akhlaaqda iyo nidaamka garoonka marka lagu jiro qofka waxaa isbedesho shucuurtiisa xanaaq isdagaal diincay waxaan la yaabanahay koobka aan intaa wadnay oo afartan iyo shan kulan la ciyaarayay inaan laba wiil iscaayin aan hal gacan qaadna ka dhicin labaan iscaayin iska daadiin la caayee waarid lama caayin garsoorihii markaan garoonka ka baxano annagoo isle amaa macnaa eex gashay ama amaa khalad gashay baan leeyahay garsoora waa dadaashay annaga halkaa isdhignay taana waxaan leeyahay dhallinyartan aadka u cadbisan oo akhlaaqdooda iyo nidaamkooda n aad iyo aad aa moodo iyagoo aan macallimiin haysan oaan kubadda macnaa juhdi badanna soo gelin ay dhisan yihiin akhlaaq ahaan iyo moolaal ahaan marka waxaan leenahay dhallinyarteenna tan inaynu ku dayonno dhallinyarta walaalaheenna oo la mid ah gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari muuse yuusuf ayaa docdiisa sheegay in dhowaan la qaban doono tartan kubadda cagta ah dhallinyaradanna ay qayb ka ahaan doonaan tartamadaasi ballanqaadka waa waxaan idin ballanqaadayaa inaan koobka u horeeya oo aniga gudoomiye ahaan bilaabayo in sideedii kooxood ee koobkaan ka qayb gashay aan ku bilaabi doono insha allahu tacala waxaan dhisi doonaa kooxihii gobolka bali oo toban kooxood ama labiyi toban kooxood iyaga waxaan malaynayaa dee dadkan halankan degan waa howla badan yihiin laakiin idinka bilaa shuruud ganacsatadiina waa fadhiyaan nabadoonadii waa fadhiyaan maamulka waa fadhiyaan in laba kooxood oo reer koonfur galbeed leeyihiin aan anigu caawa halkaa dhigo oo aan hadal iyo gortol ay gelidin insha allahu tacaala gabagabadii dhallinyaradina waxaa la guddoonsiiyey kooxda kaalinta koobaadi gashay iyo kaalinta labaad koobab iyo weliba billado si loogu dhiirogeliyo maadaama ay soo bandhigeen ciyaar wanaag inta ay socotay tartankaasi waana tartankii ugu horreysay ee noociisa oo lagu soo gabagabeeyo magaalada boosaaso oo loo qabto dhallinyarada yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana dhegaystayaal aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka nimcaan hillaac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha ciyaaryahanka caanka ah ee leonel messi ayaa shalay ku dhawaaqay inuu doonayo inuu isaga tago kooxdiisa messi ayaa codsigan u gudbiyey maamulka kooxdii uu wax walba u soo huray isagoo ka codsaday in si sharaf leh ay u ambabixiyaan xidiga reer argentiin ayaa kooxda barcelona ay ku tiirsanayd labaiyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay isagoo ahaa xidiga ugu muhiimsan ee kooxdaasi heshiiska leo uu kula jiro kooxda barcelona ayaa waxaa ku jiray qodob dhigayay in xidiga xilligii uu doono uu isaga tegi karo laakiin qodobkaasi ayaa dhacay kowdii bishii juun ee lasoo dhaafay haddaba kooxda barcelona haddii uu ka tago leonel messi maxay la kulmi doontaa sidaase ayuu xaalkeeda noqon doonaa ayaan weydiiyey wariyaha v o eda nuur bukhaari oo jooga washington cabduqaadir waa mahadsan tahay shaki kuma jiro dabcan in barcelona ay u dhitun doonto ka tegitaanka ciyaaryahan messi uu ka tegay sababtoo ah afartii sano ee lasoo dhaafay waxaan ognahay in barcelona koobka yurub ay kusoo haraysay wareega sidii dhammaadka waxaana waditaanka barcelona uu soo bilowday markii uu ka tegay ciyaaryahan shafi kadibna uu ku xigsaday inyesta labadaas ciyaaryahan oo lafdhabar uu ahaa messina dabcan ay aada isu fahamsanaa jireen markii ay kooxda ka tageen ayuu barcelona ku bilowday in ay si fayanuus dhintay ama tusbax go-ay oo kale ay kala firxadaan marka ciyaaryahan messi in uu ka tegay ama uu ka tegi doono oo uu ku dhawaaqay shalayna waxa ay naxdin iyo qaracan ku noqotay taageerayaasha rajada ka qabay in messi uu joogi doono marka dabcan waxaa la dhihi karaa barcelona in ay soo laabato aad iyo aad ayay uga adkaan doontaa waxaana intaasi ay barbar socotaa cabdulqaadirow in messi haddii uu ka tago ay kooxdana ka tegi doonaan dhowr laacib horena kooxda waaba u sheegtaba maalmihii lasoo dhaafay in suwarez iyo arturo vidal iyo gerard bike iyo ciyaartooy lamid ah ay fasixi doonaan tababaraha cusubna aad iyo aad ayay uga adkaan doontaa in uu helo booska messi iyo booska ciyaartooyda weerarka ka ciyaarta sida ismaan dambeele oo laleeyahay waa la gedi doonaa iyo laacibkii dhowaan ay soo iibsadeen ee weerarka ka ciyaara ee faransiiska u dhashtay anton grethman marka waxaanan ognahay in haddii koox ay ka tagaan oo ay hal mar ka dumaan dhowr laacib inay aad iyo aad ugu adkaan doonto in ay soo buuxiyaan haddii ay ciyaartooy cusub keenaanna ay waqti ku qaadan doonto waxaana taasi tusaale wanaagsan u ah kooxaha ac milan iyo manchester united oo beri ka mid ahaa kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub ee aadna looga baqo in markii ay ciyaartooydoodii waaya ariginta ahaa mar lumiyeen ay weli la halgamayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen waa gartay nuur taas waa barcelona iyo waxa ay la kulmi karaan iyagoo aan haysan adeega leonel messi bal ciyaartooyga laftigiisa haddii uu ka tago horyaalkii uu noloshiisa inta badan kusoo qaatay maxaa ku dhici kara halkeese la leeyahay wuu ku wajahan yahay messi haddii aan u gudubno wararka waxa ay sheegayaan in uu qaban doono mid ka mid ah horyaalada ingiriiska iyo talyaaniga kooxaha inter milan iyo manchester city ayaa ku dagaalamaya inter waxaaba la yiri cabduqaadirow messi aabihii ayaa guri ka gatay magaalada milan waxaana warbaahinta talyaaniga qaar ay qoreen in uu u gaday messi ka hor inta aanu ku dhawaaqinba in uu ka tagayo barcelona dhinaca manchester city ayaase la leeyahay waa uu u janjaara maxaa yeele waxaa manchester city wata macalinkii lafdhabarka uu ahaa guulihii ugu muhiimsanaa uu messi gaaray waana beb guardiola waxaa intaasi sii dheer in kooxda manchester city ay ciyaarto kubado u eg kubadihii kooxda barcelona ee baasaska gaagaabnaa islamarkaana ay manchester city ku hubaysan tahay laacibiin waaye aragiin ah oo aada xariif uga ah kubadda cagta marka haddii uu messi tago waxaa laleeyahay ingiriiska aad ayuu uga muuqan doonaa laakiin waxaa la sheegayaa in ay aad uga adkaan doonto haddii uu aado horyaalka talyaaniga sababtoo ah talyaaniga kubadda cagta laga ciyaaro waxay u badan tahay difaac iyo xirfado ku dhisan maaragtay xeeladaysi iyo farsamo marka la arki doone halka uu qaban doono ma wuxuu ku biiri doonaa inter milan mise manchester city waxaan ogaan doonaa maalmaha soo socda mahadsanid nuur buqaari dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana intaa ha inoo joogto
haatana dhegaystayaal aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka nimcaan hillaac
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo